أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasiir ka tirsan maamulka jaaldirarka ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa qiray in maamulkaas uu ka qayb qaatay dagaal beeleedo ka kala dhacay baay iyo shabeellada hoose dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii labaad ee filim cusub oo lagu soo bandhigayo horumarka beeraha ee wilaayaadka islaamiga ah dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale xaqiijisay inaysan gorgortan ka geli doonin qaadashada badda soomaaliya ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka maraykanka guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa biyo-xireen weyn ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada gedo
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan wasiir ka tirsan maamulka shaalali dirarka ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa qiray in maamulkaas uu ka qayb qaatay dagaal beeleedo ka dhacay baay iyo shabeellada hoose walaalka marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka baay ay ka socdeen dagaal beeleedyo ay hurinayeen saraakiil ka tirsan maamulka ashaadoola dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa waxaa dagaaladaas ka qayb qaadanayay maleeshiyaadka murtadiinta ah ee maamulkaasi riddada ahaa maamulka riddada koonfur galbeed oo ka hadlay arrintaasi ayaa qiray in maleeshiyaadkiisi ay ka qayb qaateen dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanada uu ka aramiyo sida degmada dinsoor oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhaceen colaad beeleedyo uu dabada ka riixayay maamulkaasi wasiirka amniga maamulka lafta gareen ayaa sheegay in ciidamadii maamulkaasi ee loogu yeeri jiray daraawiishta ay ku wada biireen dagaalkaas islamarkaana aan mid laga enin si gaar ah midkii ka dhacay dinsoora
ciidamadii kaloo geeka garabkin hasurumaan la fadaayay ciidankii daraawiishta haayee dowladdii qalabaytay la tababaray xaaladii oo arag haytan wali rajaynayoona sidanka dhaqsiga badan talis cusba lansuubii in talis yoo hakafeelan waana saasaa marka sii doon laakiin kooyo waayo hadee markaasay arrimo qabiilan gohoon askarnimada makuma tahaado sharciga askarta saase laankii amar la kubiyo talis ii kooyo waayo haxaroodo waayo maxkamadda ciidamada lan gudbiya yeewa go'aano ku qaada doonta toddobaadkii lasoo dhaafay maamulka koonfur galbeed ayaa hurinayay dagaalbeeladyo siyaabo kala duwan uga dhacay gobollada baay iyo shabeellaha hoose maamulada riddada ah ee kabaqaadka u ah gaalada duulaanka shareecala dirirka ah ku soo qaaday dalka ayaa alaabaa ka shaqeeya sida ay u hurin lahaayeen colaad beeleedyo ka dhacdhaca beelaha dega deegaanada ay ka arrimiyaan maamuladaasi ashaadoola dirirka ah mahadsanid marwaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo warar dheeraad ah laga helayo dagaalkaasi ciidamada mujaahidiinta ka jihada gudaha magaalada muqdisho ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta xaafadda caymiska ee degmada yaaqshid ee magaaladaasi mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray fariisimaha murtadiinta ee xaafadda caymiska ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayey xaafadaha degmada yaakshid iyo degmooyinka kale ee jaarka la ah kataabel akhbaari ayaa baahaysay qaybtii labaad filim cusub oo lagu soo bandhigayo horumarka beeraha ee wilaayaadka islaamiga ah xarse cabduqaadir ayaa tafaasiisha warkan haya
qaybta labaad muuqaalada horumarka beeraha wilaayaadka islaamiga waxaa lagu soo bandhigay tallaabooyinka horumarineed ee bulshada wilaayada shabeellada hoose ay u qaadeen xagga beerashada iyadoona qeybaha hore la arkayo horumarka ka jira beeraha deegaanka kurtunwaari halkaasoo dadku u tacbanayaan si wadajir ah ugana faa'iidaysanayaan dalagga qaybihiisa kala duwan iyo khudaarta على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما xalaqadan qaybta ka ah silsilada horumarka beeraha wilayaadka islaamiga ah ayaa waxaa inta badan looga hadlay sida ay dadka reer kurtunwaari uga faa'iidaystaan beerashada kuwaas oo sheegay in ay isku kaashadaan kasbashada risqiga si xalaasha ah iyagoo garab ka helaya maamulkooda islaamiga ولو كان في وما magacayga waxaa la yihahdaa cabdulaahi cali saleebaan Een, waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka degmada kurtuwaarey Een, ahna haddana beeraleyda degmada kurtuwaarey maasha allah waxaanu nahay dad iskaashato ah laakiin dadku haddaan hadda idhahda iskaashato waxay odhanayaan iskaashatada waxa la sheegaya maxaa waaye dan wadaag baa magacu ku baxay markii hore laakiin dan wadaag maxaa macnaheedu yahay waa iskaashato dad walaalo ah oo waxwada leh oo isu nool ah weeye Een, beerahan aad arkayso hadda beertan aan dhex taagannahay waa beer galleeya waa dalaga nolosha bini'aadanka ugu muhiimsan weeyaan gelleydan waxay ku baxdaa sideedaba xilliga oo ay ku baxdo toddobaatan iyo shan beri waa lagu cunaa toddobaatan iyo shan beri hadda gelleydan aan gacanta ku hayaa hadday u badato toddobaatan iyo shan beri bay joogtaa sagaashan beri xaafadda ama siddeetan iyo shan reerka ayaa soor ka dhigta oo shiita maxaan ku idhaahdaa boqol iyo labaatanna gurigayba ku tagtaa beertay ka tagtaa afar bilood waa la jafaa gurigayba tagtaa afar bilood kadib gurigay tegaysaa سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن magacaygu waa xuseen cilmi maxamuud waxaan ka mid ahay odayaasha degan degmada kurtunwaarey waxaan taagannahay beeraha degmada kurtunwaarey qayb ka mida oo la yidhaahdo finto uno Ee, sidaa daraaddeed maanta waxaa inaan ka hadla rabaa sisinta oo nooga baxa dhulkeenna beertayda oo ku taallo bariga degmada kurtuwaarey een, gaar ahaan aagga la yidhaahdo maayafeer waxaan nahay shirkad weyn oo beeraley ah oo ilaa saddex boqoloo qof ah oo ilaahay waa kuu roon yahay beere iskaashato camal ah baan nahay dhulkan aad arkaysaan oo dhan wuxuu ka mid yahay beeraha shirkadda ilaahay baa ku mahadsan awalan allihii subxaana wa tacaala ahaabaa maxadda iska leh taaniyan waxaa iska leh walaayada islaamiga ee gobolka shabeellada hoose oo biyaha noo tashiishay oo biyaha noo qaybisay oo biyaha dadka u tookaysay sidaad arkaysaan beerahan waa beero tibcan waa beerihii xilliga dayrta xilliga dayrta beerihii ahaa waaye waxaan hadda dhex joogno waa beer yaanya ah qeybaha dambe wuxuu isdaarkan soo bandhigayaa sida looga faa'iidaysto beeraha deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe halkaas oo la arkayo mujaahidiinta oo bulshada ku dhiirigelinaya inay xoogga saaraan waxsoosaarka beeraha waxaana ugu gurmanayaan makiinadaha iyo abuurka intaba
bismillaahi raxmaani raxiim meesha una rogoogna magaalada nasrudiin mee ilaahay sun mahad ilisnayna shabaabta mujaahidiinta furunta hore rogoogta waa mee nuunsheentayna beero oo makiino oo macwana agta abuurkee la jarta waa nuunsheente ilaahay oo mahadda iska le Ee, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay muuqaaladani qayb ka yihiin silsilad lagu soo bandhigo waxqabadka mujaahidiintu ay ka wadaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah horumarada beeraha ee mujaahidiintu gacanta ka geysanayaan ayaana imaanaya iyadoo bilo ka hor guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta uu ku howlanaa samata bixinta iyo adeegyo muhiim ah oo u gudbinayo dadka ay saamaynta ku yeesheen fatahaadihii dhacay kuwaas oo ay muuqaalo silsilada ka soo saarto kitaab alkhabaariya الرحمن رزق الخلائق وقد قسم الرحمن رزق الخلائق
dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale xaqiijisay inaysan gorgortan ka geli doonin qaadashada badda soomaaliya siduu warbixintan inoogu hayo marwaan maxamed mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay in marnabo aysan ka laaban doonin heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladdiisu ay la gashay maamulka isku magacaabay somalilan cabdicasiis aadam oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda adis ababa ayaa koox wariyaal iyo diblomaasiyiin ah u sheegay in isfahamkii dhanka badda ee dhex maray abe iyo muuse biixi uu dhaqangal noqon doono isagoo weerar afka ku qaaday xukuumadda xasan gurguurte isagoo hadalla ka jeedinayay maxadka diblomaasiyadda ee taabacsan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya gaaritaanka etoobiya ee biyaha badda cas wuxuu suurtagelinayaa inuu sare u kaco wax isdaafsiga ganacsi ee nagala dhexeeya soomaaliya oo ah dal leh xeeb dherarkeedu yahay saddex kun oo kilomitir ayuu yidhi cabdicasiis aadam sargaalkan etoobiyaanka ah oo ku dheeraaday damaciisa guracan ee ku aadan qabsashada qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa ku jeesjeesay dowladda xasan gurgurte isagoo sheegay in haddii ciidanka etoobiya ay isaga baxaan soomaaliya ay maalmo kooban gudahooda dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin kula wareegi doonaan dalka taariikhdu markay ku beegneed kowda bisha koowaad labada kun afariyo labaatan ayuu muuse biixa abiy axmed u saxiixay in etoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaana heshiiskaas ka dhiidhiyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid marwaan ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka maraykanka khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay toogasho hubaysan oo ka dhacday meel mashquul ah oo ku taala gudaha dalka maraykanka sida uu xaqiijiyey booliiska magaalada membis ee dhacda gobolka tenese ee cariga maraykanka mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in weerarkan toogashada ah lagu beegsaday goob ay ka socotay xaflad ay ku tilmaameen mid sharci darre ah oo ay ku sugnaayeen dad u dhexeeya laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo qof taasoo sababtay ugu yaraan dhimashada laba xubnood kuwaasoo goobta ku dhintay halka lix kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen saraakiisha ciidanka booliska waxay xaqiijiyeen in mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi uu yahay mid garaab ah islamarkaana lagula tacaalayo cisbitaal ku yaala magaalada membis oo ah tan toogashadu martigelisay shabakadda c b s news ayaa soo xigatay taliyaha booliska membis ninka lagu magacaabo cairlana davis kaasoo u sheegay in boolisku baadigoobayaan ugu yaraan laba qof oo looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahayeen dhacdadan toogashada ah toogashada cinkan oo kale ah ayaa ah mid aad ugu soo laalaabatay dalka maraykanka taasoo bishii galaafata nolosha tira dad waddankaasi u dhashay ka mid ah guddiga gurmadka fatahada ee mujaahidiinta ayaa biixireen weyn ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga gedo casaam carafaad ayaa si ambaqaadaya biixireenkan laga hergeliyey degmada ceelcadde ayaa xilliyada rababka magaalada ku soydeen jira daadad xoog leh kuwaas oo saameyn kala duwan ku lahaa isku socodka dadka iyo ganacsiga sidoo kale biyahaasi ayaa barakac u horseedi jiray qoysas badan oo ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada ceelcadde guddiga maareynta fatahaadaha ayaa ku guulaystay samaynta biyo-xireenkan oo qiyaastii lagu sheegay ilaa iyo siddeed kilomitir iskuweer ah marka halkan waxaan maanta kusoo gebagabeynaynaa shaqadii aan soo wadnay ee ahayd biyo-xireenkii degmada ceelcadde sidaad ogtihiin degmada ceelcadde waxay ahayd goob biyomareen ah oo dadka shacabka dhib ku haysay bulshada degan iyo xoolahaba ilaahay mahadii maanta waxaan soo samaynay biyoxirkii oo dherarkiisuu dhan yahay intaan cagaf ku marnay oon ku biyoxirnay oo kanaal ku samaynay aarjinihii waa celcelis waa sideed kilomitir iyo bar weeye allah ayaa ku mahadsan waxaan rajaynaya ilaahay idankiis in wakhti lagu moodo ama ay noqoto biyoxireenkii ugu dambeeyey oo biyahaas ay naga wareegtaan insha allahu biidnillahi alkariim qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxkaradka degmada ceelcadde iyo bulshada muslimiinta ah ayaa boogaadiyey waxqabadkan ballaaran ee maamulka islaamiga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadooda ceelcadde muddo fara badan baa biyo fariisanayeen war balli caadi huu noqda sanad walbaba kolkii uu roobku do-o roobku xoog badan magaalada waa laga tegaya guryuhuna waxay tagayeen mareedda saddexaad marka dhibaataa lagu qabay xoolo badanna waa ku khasaareenoo maal badan oo badeecooyinka la keenaya hadda kahor wax badan ku khasaaray sidaa darteed taas waxaa dhacday marka in mashruucan lasoo helo waxaa la rajaynayaa in mashruucaasu guulaystay waxaa intaas uu heliyo mashruucaas beero dirdir la yidhaahdaan biyahaasu tegi jireen kolkii hore way soo jabsadeenoo way ka soo wareegteen dirdirana wuxuu noo jiraa sagaal kilomitir biyahaas dirdirra imaadana waxay ka imaadaan soddon kilomitir daaq iyo beeraba waa laga heli jiraa haddana waxaan codsanaynaa mar labaad in biyahaas beeraha laga leexiyo oo loo leexiyo dhul daaqsin leh oo beer leh waxaan nahay odayaashii degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo waxaan joognaa gunaanadkii iyo gebagabadii biyoxireenkii weynaa ee mashruucii biyoxireenka magaalada ceelcaddo lagu gebagabaynayey ayaan joognaa meeshaas oo magaalada biyo badan oo fatahaada ay ka soo geli jireen biyihii ayaga ahaa xarakada ayaa xirtay gaar ahaan guddiga u qaabilsan ayaa arrintaas fuliyey in badan baan uga mahad celinaynaa ayaga iyo inta kala qayb qaadatay iyo guud ahaan xarakada wax alla wixii guri la deganaa oo xaafad ahaa iyo wixii ganacsi ahaa intaba waa laga barakici jiray ilaahay falligii bixiraan baa loo sameeyey biyihii waa laga wareejiyey juhdi badan baa lagu bixiyey aad bay xarakada jazakum allahu khayran iyo aad isugu dhabarjibisay bixinaan caalami ah ayaa laga sameeyey aad bay arintaas bulshada reer ceelcadda haddii aan nahay yaan ugu xiliyadan oo kale markay da-aan rababka mahigaanka ee biyaha dhiga waddooyinka togogan ay bilaabaan qulqulka biyaha magaalada celcadda waxay ahayd mid saameyn ku yeelato balse ahaata iminka dadaal iyo juhdi dheer kadib waxaa lagu guulaystay in biyo xireen heer sare ah laga sameeyey magaalada dhibaatooyinka biyahana laga nabadgalo waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya aynoo madalaa insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu